الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بإذن الله تبارك وتعالى waxaan isku baraarujinaynaa kelmad kelmaddaasoo ku saabsan mowduuca loo yaqaano taskiyatu nafs taskiyatu nafsi macnaheed waxaa weeyaan qofku inuu ku dadaalo naftiisa inuu tahiro oo wax alla wixii xumaan ah uu ka tahiro nafta bini aadamkuna halisteedu way badan tahay alimaamu alajuri raximah allahu tacaala kitaabkiisa adaba nufuuska la yidhaahdo isagoo tilmaamaya nafta insaanka wuxuu odhanayaa fa hiya jaamicatun likuli balaa wakhasaanatu ibliis wa ilayha ya'wii wayatma-in yacni naftu waxay kulmisay balaayo o dhan balaayo dhammaanteed naftay ku sugan tahay waa khasnadii ibliis weeyaan wax ku ridanayay xaggeeda ayuu markaasi aadaa oo ku xasilaa tadharu laka zuhd wahiya raagiba waxay isu kaa muujinaysaa inay tahay mid markaa zaahido ah iyadoo adduunyadii jecel waxay kaloo kuu muujisanaysaa khowf iyo alla kacabsi iyadoo markaasi cadaabka ilaahay iyo makrigiisii aaminka ah marka maadaama naftu sa ay tahay ka maar mayso naftii in lagu dadaalo tahiraadda la tahirayo oo wanaagga lagula dadaalayo tathiiru nafsi ama taskiyatu nafsi waa arrin aada u adag weeyaan ibnu qayim raximah allahu tacaala wuxuu odhanayaa wa taskiyatu nufuusi ascabu min cilaaji alabdaani wa ashad naftoo la tahiro waxay ka adag tahay in markaa badanka la daweeyo daweynta nafta iyo daweynta badanka waxaa adag labadooda daweynta markaasi nafta ayaa adag in nafti la tahiro ayaa adag saa darteed rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay qur-aanka kariimkaa qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha waxaa liibaanay midka naftiisa tahira waxaa hoogay oo khasaaray midka naftiisa macaasida ku qarya qataada iyo ibnu cuyeyna iyo keyrkood waxay ku fasireen qad aflaxa man zakaaha ay man zakaa nafsahu biطaacati اllahi wa saalix alacmaal waxaa liibaanay midka naftiisa ku tahira ilahay taacadiisa iyo acmaasha wan wanaagsan waqad khaaba man dasaaha wuxuu ku fasiray ibnu qutayba ay akhfaaha bilfujuuri waalmacsiya waxaa hoogay midka naftiisa ku qariya fujuurka iyo markaasi macsiyada qofku hadduu naftiisa hagaajin waayo oo naftiisa tahiri waayo naf kalena ma tahiri karo alajuri raximah اllah wuxuu odhanayaa iclamuu annahu man lam yuxsin an yakuna طabiiba linafsih lam yaslux an yakuna طabiiba linafsi gayrihi yani waxaad ogaataan qofka hagaajin waayey naftiisa suurtagal maahan inuu nafaf kala hagaajiyo waman lam yuxsin an yuadiba nafsahu lam yuxsin an yuadiba nafsa gayrih qofka markaasi aan wanaajinin naftiisa bimacnaa naftiisa qofkaan edbin ma awoodi karo inuu naf kala edbiyo wuxuu odhanayaa maa aswa'a xaala man tawaanaa can ta'diibi nafsih maxaa ka xun xaaladda qofka ka gaabiyey naftiisa inuu edbiyo wamaa axsana man canaa bita'diibi nafsih maxaa ka wanaagsan yacni markaasi qofka ku dadaalay naftiisa inuu edbiyo oo naftiisa markaasi uu tahiro taskiyatu nafs nafta marka la tahiro adduun iyo aakharaba liibaan bay ka helaysaa adduunka waxay ka helaysaa ammaan iyo wanaag aakharana janno iyo nicmo markaas ayay ka helaysaa marka naftu qofku waa inuu ku dadaalaa naftiisa oo ka warhayaa waxaa jira waxyaala fara badan oo nafta markaa lagu tahiro oo nafta lagu hagaajiyo waxyaalahaasi waxaa ugu horeeya tawxiid ullahi subxaanah ilaahay oo la waxido oo markaasi loo gaar yeelo cibaadadiisa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu sheegay fii suurati fusilat waweylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna azakaa wahum bialaakhirati hum kaafiruun aayaddaas markuu fasirayo ibnuqayim raximah allah laa yu'tuuna azakaa wuxuu odhanayaa qaala akharu almufasiriina min asalaf waman bacdahum hiya tawxiid laa yu'tuuna azakaa waxaa loo jeedaa kuwa markaasi tawxiidka aan la imaan wuu sii wada wuxuu yihi fa aslu maa taskuu bihi alquluubu waalarwaaxu huwa tawxiid waxaa quluubtu iyo arwaaxdu ku tahirmato waxaa asal yani markaasi u ah tawxiidka ilaahay oo markaa la waxido oo cibaadadiisa loo gaar yeelo oo markaasi maamulkiisa loo gaar yeelo kaasaa markaa asal u ah rabbi wuxuu ku magacaabay shirkiga inuu yahay markaasi najaaso inuu yahay mushrikiintuna inay najis yihiin buu alla ku sheegay qaala subxaanah faijtanibuu rijsa min alawthaan wa qaala subxaanah inama almushrikuuna najas waxay najaaso u noqdeen tawxiidkii bay ka tageen marka mafhuumku wuxuu noqonayaa nafti waxay ku tahirmaysaa ilaahay oo la waxido waxay naftii ku xumaanaysaa ilaahay oo la waxidi waayo tawxiidku ahamiyaddiisu aad bay markaas u weynta fadaa'ishiisuna aad bay u fara badan yihiin waxaa ka mid a ahamiyadda uu leeyahay tawxiidku inuu yahay mafzacu awliyaa illaahi wa acdaa'ih meesha ay u cararaan ilaahay awliyadiisa kadaalika ilaahay acdaadiisa arrintu markay ku adkaato waxay u cararaan ilaahay markaasi inay waxidaan ibnulqayim raximahullah wuxuu odhanayaa isagoo ka warramaya labaduba inay u tahay mafzac iyo meelay u cararaan fa amaa acdaa'uh fayunjiihim min kurabi ddunyaa wa shadaa'idiha yacni cadowga ilaahay markay tawxiidkiisa la yimaadaan ilahay wuxuu kaga badbaadiyaa kurbada adduunyada iyo dhibaatada adduunyada qaala subxaanah faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari idaa hum yushrikuun markay doomaha ay koraan oo markaasi badda ay aadaan oy cabsadaan markaasi baddi markaasi inay liqdo dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay bay baryaan ayagoo marka ilaahay u gaar yeelayaa cibaadada falama najaahum ila albari idaa hum yushrikuun markay dibadda yimaadaanna ilaahay bay markaas cibaadadiisa cid kale la wadaajiyaan ayib uu sii wata hadalka wuxuu yihi wa ama awliyaa illahi fayunjiihim min kurabi addunya waalaakhira awliyadiisana ilaahay wuxuu ka badbaadiyaa kurbada adduunyada iyo midda aakharaba walidalika fazaca ilayhi yunus calayhi asalaam fanajaahu allahu min tilka adulumaat yani nabiy llaahi yuunus ilahay xaggiisu uu cararay fanaadaa fi adulumaati an laa ilaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin rabbi baa inooga xikaayoonaya nabiy llaahi yuunus rabbi wuxuu inoo sheegay inuu ka dhawaaqay dulumaad iyo mugdiyaal dhexdooda muxuu ku dhawaaqay an laa ilaha ilaa anta inii kuntu min aldaalimiin marka tawxiid buu la yimid ilahay waa badbaadiyey faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji lmu'miniin ilahay wuxuu ka badbaadiyey dhibaatadii haysatay iyo murugadii haysatay ilahay waa ka badbaadiyey kadalika atbaacu rusul waxa weeyaan ilaahay tawxiidkiisa ilahay inay waxidaan ayay markaasi u cararaan wuxuu odhanayaa marka ibnuqayim raximah llah famaa duficat shadaa'id اddunya bimili tawxiid laguma dafciyo oo laguma kor yeelo dhibaatooyinka adduunyada tawxiidka wax la mid ah walidalika kaana ducaau lkarbi bitawxiid waxa weeyaan ducada karbigu waxay ahaatay tawxiid bay ahaatay allah allahu rabbii laa ushriku bihi shay-a marka waxaa weeyaan tawxiidku mafzacu awliyaa illahi wa acdaa'ih tawxiidku waa wuxuu loo abuurtay khalqiga ilahay khalqiga wuxuu u abuuray dhammaantood inay keligiis caabudaan oo cibaadada u gaar yeelaan qaala subxaanah wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun ma abuurin jinka iyo insiga waxaan u abuuray wax kaloo ma abuurin inay caabudaan mufasiriinta qaar waxay ku fasireen ay liyuwaxiduunii inay aniga iwaxidaan oo markaasi ii gaar yeelaan cibaadadayda ayaan u abuuray tawxiidku waa dacwat alambiyaa waa dacwadii ambiyadii ilaahay nebi kastoo lasoo diro dadka wuxuu ogu yeeri jiray ilaahay keligii inay caabudaan walaqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaguut allah wuxuu inoo sheegayaa waxaanu dirnay ummad kasta rasuul baanu dirnay maxaa lala diray dadka inuu u sheego an icbudu allah ay icbudu allaha ilaahay caabuda keligiis wajtanibu taaguut taaguutkana ka fogaada ee ucbud allaha wajtanibu taaguut waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah bay la macno tahay oo ucbud allaha waa ila allah weeyaan wajtanibu taaguutna waa laa ilaaha weeyaan marka nebi kastoo lasoo diro tawxiid baa lala soo dirayay tawxiidku waxaa weeye awalu waajibin waa waajibka ugu horeeya cid kastaoo dadka dacwo iyo diin u sheegaysa meesha la doonayo inay ka bilowdo dacwadu waxaa weeyaan tawxiid ullahi weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dirayay mucaad oo yaman uu u dirayey wuxuu kula dardaarmay falyakun awala maa tadcuuhum ilayh cibaadat ullah waxaa ugu horeeya oo markaasi aad ugu yeerayso ha noqdo ilaahay in la caabudo ayib marka waxaa dadka loo sheego oo dadka loogu yeero oo waxa ugu horeeya weeye wa aakhiru waajib weeyaano qof markuu adduunyada ka sii dhammaanayo oo naftu ay ka baxayso waxaa la doonaya tawxiidkaas inuu adduunyada markaa kaga baxo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka markaasi hadalkiisa oo ugu dambeeya uu yahay laa ilaaha ila allah nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkaas jannada inuu gelayo tawxiidka ayaa waxaa lagu helaa waxaa weeyaan nabadgelyo iyo hidaayo adduuniya aakhiraba qaala subxaanah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun kuwa mu'miniinta ah oo iimaankooda dulmi aan ku dheehin oon dulmi aan ku darin bimacnaa shirki aan ku darin kuwaas waxaa u sugnaaday amni ayagaana markaasa kuwa hanuunsan bisabab tawxiid ayaa waxaa lagu helaa shafaacada nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka abi hurayra abu hurayra radia allahu canhu ayaa wuxuu odhanayaa rasuulkaa la weydiiyey man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama rasuul allow qofka u mudan shafaacadaada inaad u ergeyso yani waxaa maalinta qiyaamo yani waa kee wuxuu nabigu ku jawaabay calayhi الsalaatu wasalaam ascad الnaasi bshafaacati ywma alqiyaama man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbih qofka u mudan waxa weeyaan qofka kelmad tawxiid la yimid isagoo markaasi ilahay dartii ay ka tahay marka naftu waxay ku tahirmaysaa ilahay oo markaasi ay waxido oo marka ay u gaar yeesho cibaadadii ay u gaar yeesho camalkii ay u gaar yeesho asmaadiisii iyo sifaadkiisa arrinkaas ayay nafta ku tahirmaysaa alaa lilahi diin اlkhaalis waxaa ka mid a waxyaala nafta tahira qofku mar kastaba inuu xusuusto geerida iyo ilaahay inuu la kulmayo nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinkaas waa ina amray akhiruu dikra haadimi ladaat akhiruu dikra haadimi ladaat war waxaad badisaan xuska aada xusaysaan midka macaanyaalka jara midka macaanyaalka jara waxaa weeyaan waa almowt weeyaan marka qofku mar kastoo xusuusta geerida uu badiyo waxaa weeyaan naftiisa xumaanta wuu ka ilaaliyaa wanaaggana waa kula dadaalaa waayo ilaahay hortii markuu tago wax wax u taraya waxa weeyaan wanaaggii uu la yimid weeyaan qofkii mu'minka ahaa oo wanaagga la yimid rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay nolol wanaagsan inuu ku noolaanayo salafku ridwaanullahi calayhim xusuusta geeridu waa ku badnayd saciid ibnu jubayr waa taabici jaliil ah waxaa laga soo wariyey inuu yidhi low faaraqa dikru lmowti qalbii khashiitu an yafsuda calaya qalbii haddii xusuusta geeridu qalbigayga hadday ka baxdo waxaan ka cabsanayaa qalbiga inuu iga fasahaado xubinkaa hadduu fasahaado qofkii o dhan baa wada fasahaadaya xubinkaa hadduu toosana qofkii oo dhan baa toosaya alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalbu marka wuxuu tilmaamaya saciid ibnu jubayr xusuusta geerida qalbigayga haddii ay ka faaruqdo waxaan ka cabsanayaa qalbigayga inuu fasahaado ibraahim ataymi raximah allahu tacaala wuxuu odhanayaa naftaydii ayaan markaasi waxaan dhex istaajiyey jannadii yani isagoo adduunka jooga baa naftii wuxuu suuraynayaa iyadoo jannadii gashay marka naftaydii baan jannada geeyey buu leehay anoo markaa miraheeda cunaya oo markaa cabaya webiyaasheedii ka cabaya oo dumarkii markaasi abkaarta ahaa mucaanaqaynaya intaa markaan soo tusay baan kadibna naftaydii haddana waxaan geeyey naarti kaana anoo naarta dhex taagan oo kale ayaan kasoo qaaday oo cunaya zaquumkeedii geedihii ahlunaarku ay cunayeen oo cabaya dheecaankii ahlunaar kasoo baxayey oo katiinadihii ahlunaarka lagu katiinadaynayey la rafaadsan ayaan suuraystay labadaa markaan naftii u suureeyey oo marna naartii aan dhex geeyey marna aan dhex geeyey jannadii baa naftee su-aal weydiiye waxaan ku idhi ay nafsii ayu shayin turiidiin nafay maxaad doonaysaa nafey maxaad doonaysaa waxay igu tihi uriidu an uradda ila adunya faacmala saalixan waxaan doonayaa maadaama jannadii aan soo arkayo waxa yaalla naartiina aan soo arkayo waxa dhex yaalla waxaan markaasi doonayaa in adduunkii laiga celiyo oo markaasi camal wanaagsan aan soo sameeyo naftaydii baan la hadlo waxaan ku idhi fa anti fi lumniyati facmalii waxaad ku sugan tahay yan waxaa weeyaan wixii aad doonaysay oo adduunka in lagu celiyo waad joogtaa haddaba maanta waad joogtaaye maanta ka faa'iidayso intaan lagu qaadin oo meesha aad soo aragtay aan lagu geynin yani waxa weeyaan ka faa'iidayso ibn اljawزi raximah اllahu tacaala wuxuu odhanaya alwaajibu calى alcaaqili akhdu اlcuddati liraxiilih waajibka saaran qofka caqliga le waxa weeye inuu markaa u diyaar garoobo safarka markaa u gelayo fainahu laa yaclam mataa yufaaji'uhu amru rabbih maxaa yeelay ma ogaa goormuu amarka ilaahay kusoo kadinayaa ma oga walaa yadrii mataa yustadcaa mana oga goorta loo yeeran doono wa inii ra'aytu khalqan kasiira garahum ashabaab waxaan arkay dad fara badan oo ku kadsoobay dhallinyarnimadii oo markaasi ilaaway dadkii ayaga la midkaayoo la qaatay oo adduunyada dhaafay marka wuxuu sheekhu odhanayaa qofka caaqilka waxaa weeye waa midka siiya kula laxdatin xaqaha min alwaajibi caleyh laxdo kasta iyo elbiriqsi kasta waa midka xaqii ay lahayd siiya oo waajibka saarnaa markaa guta asagoo hadalka sii wata wuxuu odhanayaa hadduu ogaado qofku in markaasi geeridu ay kala jarayso asaga iyo camalkiisi waxaa la doonayaa inta uu nool yahay inuu diyaarsado wax aakhara wax u taraa markuu adduunyada ka tago wax wax u taraa inuu sii diyaarsado fa in kaana lahu shayun min addunya waqafa waqfan hadduu xoolo adduunye leehay waa inuu waqaf samaystaa buyidhi wagarasa garsan ama waa inuu wax beertaa waajraa nahran waa inuu ceel qotaa meel dadku ka cabaa ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده وإنuu ku dadaala inuu helo caruur ilaahay xusta markuu dhinto kadib oo markaa uu sidaa ajar ku helo aw يuصنiفa kitaaba min الcilmi inuu kitaab qoro faإna تصنiifa الcaalimi waladhu الmukhlad maxaa yeelay ninka caalimka kitaabka uu qorayo waa welad asaguu dhalay oo kale oo markaa waaray oo kale weeyaan marka iبn اjawزi raximah الlahu taعaalى wuxuu ah imaam waacid ah marka wuxuu tilmaamayaa qofku intuu adduunka joogo inuu hamigiisa noqdo markuu adduunyada ka tago wixii wax u tari lahaa inuu sii diyaarsado marka arrinkaas waa ku badnaa salafku oo waxay u ahayd caado iyo da'bi bay u ahayd bakr ibnu cabdillaahi almusani wuxuu odhanayaa idaa aradta an tanfacaka salaatuk faqul lacallii laa usallii gayrahaa haddii aad doonaysa salaaddu inay wax kuu tarto waxaad tidhaahdaa waxaa dhici karta inaanan mar dambe tukan faqul lacallii laa usallii hayraha inaanan tukan yani inay tahay salaaddii iigu dambaysay saa nafta ugu sheekeen lacallii laa usallii hayraha yani salaadan tii kuugu dambaysay markay tahay waxaa weeyaan khushuucdeeda iyo aadaabteeda iyo arkaanteeda qofku waa ilaalinaya qof ibraahim ibnu nashiid sheekha la yidhaahdo wuxuu odhanayaa abu zurcata ashaami ayaa wuxuu igu yidhi waxaan kugu odhanayaa qowl aanan qof kale u sheegin qowlkaas muxuu yahay wuxuu odhanayaa masjidkan kama bixin labaatan sano kama bixin masjidkan oo naftayda aan ugu sheekay inaan kusoo noqdo bimacnaa muddo labaatan sano ah mar kastoo masjidka aan ka baxo naftayda waxaan ugu sheekaynaya waa markii kugu dambaysay dib ugu soo noqon maysid yacni markuu qofku sidaas ku fakerayo waxaa weeyaan waxa markaa taagan ama saacadda markaa taagan ma dayacayo saacadda markaa taagan wixii loo baahnaa buu la imaanaya hadday tahay waajibaad saaran inuu guto hadday tahay sunan inuu la yimaado saacaddaa taagan wixii markaasi isaga la gudbo inuu qabto ayuu qabanaya sufyaan athawri wuxuu odhanayaa nin oday ah ayaan ku arkay masjidu kuufa markaasaa wuxuu igu yidhi masjidkan waxaan ku jiraa soddon sanaan ku jiraa masjidkan dhex fadhiya soddonka sano waxaan sugayaa geeri baan sugayaa inay geeridu igu timaado geeridu markay ii timaado wuxuu leeyahay amar ma bixinayo oo ma odhanayo waxaasi hala sameeya odhan mayo walaa nahaytuhu can shay shayna dad ka reebay waxaa iska daya odhan mayo yacni cidna waxba kuma lihi qof waxay ulana ma jiro geeri baan sugayaa waxaan sugayaa amarka ilaahay calaa cibaadatin wa taaca waa soddon sano ayuu ninkaasi wuxuu dhex fadhiyaa masjidu kuufa wuxuuna sugayaa ma maanta mase galabta mase caawa keebay geeridu ku imaanaysaa qofka marka sidaa u fakeraya waxaa weeyaan xumaan o dhan waa iska ilaalinaya wanaag oo dhanna waa ku dadaalaya qofkaas waayo wuxuu aaminsan yahay inaan markaa waktigan wakti uga dambayn buu aaminsan yahay qofkana waxaa ku rida waxaa weeyaan xumaanta iyo macaasida inuu yani markaa rajaynayo inuu wakti dheer sii noolaan doono oo wax badanoo hadda uu xumaynayo inuu sixi doono ayaa qalbi ugu jirta qof kasta hadduu og yahay inay tahay saacaddii ugu dambaysay iyo daqiiqadii ugu dambaysay waxba dib dhigan mayo ibnu cabdilqawi sheekha la yidhaahdo wuxuu odhanayaa fakhud uhbatan fi zaadi falmowtu kaa'inun famaa minhu min manja walaa canhu cundadii famaa daarukum haadii bidaari iqaamatin walaakinahaa daaru ibtilaa watasawudii amaa jaa'akum min rabbikum watazawaduu fama cudru man waafaahu hayra musawadi wuxuu leeya ur diyaargarowgaagii iyo sahaydaadii qaado geeridu waa laga maarmaanay cid ka badbaadaysa iyo cid ka baxsanaysa ma ay jirto geeri ur daartan aad joogtaan daar lagu nagaada maaha waa daar imtixaan waa daar laga sahay qaato war miyuusan idin imaan watazawaduu qur-aanka alle wuxuu noogu sheegay watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wattaquuna ya uli lalbaab war sahay qaata waxaa laga sahay qaadanaya waxa weya ilahay cabsidiisa taacaadkii in lala yimaado oo waxa weeyaan wax marka qofka markuu godka la geeyo wax anfaca inuu markaas sii qaato famaa cudru man waafaahu hayra musawadi muxuu noqonayaa cududaarka qofkay geeri u timid asagoon sahay qaadan haddii loo sii sheegay oo rabbi subxaanahu watacaala uu sii sheegay in la sahay qaato qofkay gee utima asagoon sahay qaadan talow cuudaarkiisu muxuu noqonayaa qofkaas cuudaar ma hayo macnaheedu waa saas waxyaalaha nafta tahiraya oo markaas inay wanaag ku dadaasho xumaantana iska ilaaliso ka qayb qaadanaya waxaa ka mid ah muxaasabatu nafsi qofku naftiisa inuu xisaabiyo alimaamu almaawardi raximah allahu tacaala isagoo fasiraya waxa loo yaqaano muxaasabatu nafsi wuxuu odhanayaa waa an yatasafaxa alinsaanu fii leylihi maa sadara min afcaali nahaarihi qofku waa inuu dib u eegaa waxaa weeyaan wixii kasoo fula maalintii habeenka waa inuu dib u eegaa fain kaana maxmuuda amdaah waatbacahu bima shaakalahu wadaahaa haddii wixii maalintii uu sameeyey habeenkii markuu eego waxaas wax wanaagsan hadduu yahay waa socodsiinaya wax la mid ah ayuu markaas sii raacinaya wain kaana madmuuman istadrakahu in amkan haddii uu yahay waxa uu maalinta sameeyey habeenkii markuu eegay hadduu la fool xumaadana wuu ka daba tegaya waintahaa can milihi fi lmustaqbal isagoo kalena waa iska daynaya mustaqbalka bimacnaa qofku waa inuu xisaabtama waxaa loo jeedaa yani habeenkii markaad sii seexanaysid ayaad eegaysa arkaysaa maanta waagu markuu kuu baryey ilaa qoraxda markay ku dhacda ilaa saacadda markaa uu joogo maxaa kaasoo fulay maxaa wanaag kaasoo fulay maxaa xumaanoo kaasoo fushay wixii wanaag ahaa waxaa weeya wuxuu niyeysanayaa inuu alla kasii wado wixii xumaan ahaana markaasuu ka toobadkeenayaa wuxuuna go-aansanaya inuusan dib ogu noqon sida markaas dadka ganacsatada ay u sameeyaan xisaab xil ay u sameeyaan saasoo kale ayuu habeen kasta u samaynaya asaguna marka salafku ridwaanullahi calayhim muxaasabadaasi way ku dadaali jireen xasan albasri waxaa laga soo wariyey inuu yidhi ina alcabda laa yazaalu bikhayrin maa kaana lahu waacidun min nafsih wa kaanat almuxaasabatu min himatih yacni addoonku khayr kama zuulayo inta markaasi mid wacdiya xagga alle oga sugnaaday inta markaasi hankiisu uu yahay inuu xisaabtamo inta qofka u xisaabtamayo oo naftiisa uu la xisaabtamayo waxa weeyaan qofkaasi khayr buu ku sugan khayr kama zuulin hadalkii cumar bnu khadaab waxaa ka mid ahaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu war isxisaabiya intaan idan xisaabin wazinuu anfusakum qabla an tuusanuu ismiizaama oo miisaan isa saara intaan idin miisaamin watazayanuu lilcardi alakbar waxaad u diyaargarowdaan bandhiga weyn oo ilaahay laydin bandhigayo yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya maalinta qiyaame ilaah baa laydin bandhigayaa qof kasta ilaah baa loo bandhigayaa wax qofka uu qarin karo ma uu jiro wax alla wuxuu sameeyey dibaddaasa la keenayaa marka arrinkaa intuusan dhicin qof kastow isxisaabi oo wixii markaasi naftaadu xumaan ay samaysay ka toobadkeen oo ilaahay oga soo noqo wixii wanaagana ilaahay ku waafajiye oga mahadnaq mahadnaqaasi wuxuu keensanayaa ilahay inuu ku waafajiyo yani waxa weeyaan wanaaggaa mid lamid ilahay inuu ku waafajiyo maymuun waxaa laga soo wariyey sheekha la yidhaahdo inuu yidhi laa yakunu arajulu taqiyan xataa yuxaasiba nafsah ashadda min muxaasabati arajuli shariika ninku taqi ma noqdo mid markaa taqiga qofku ma noqdo ilaa naftiisa oo la xisaabtamo sida labada nin oo shuraakada ay u xisaabtamaan laba nin oo shuraako ah waxa weeyaan markii la gaaro xilliga xisaab xirka marka la gaaro way xisaabtamaan waxa weeyaan shilin kasta meeshuu ku baxay ayay isweydiiyaan saasoo kale qofku naftiisa waa inuu la xisaabtamaa maxaa yeelay naftu haddii aan lala xisaabtamin qofka meel xun bay ka ridaysaa waxyaalaha ka qayb qaadanaya qofku naftiisu inay wanaagsanaato oo daacada ay ku toosnaato xumaantana ay ka dheeraato waxaa ka mid a qofku inuu doorto saaxiibo wan wanaagsan saaxiibo wan wanaagsan inuu doorto qofkuna saaxiibkiis ayay isku diin yihiin bimacnaa saaxiibka yacni sida uu yahay baad markaasi noqonaysaa saaxiibka hadduu wanaagsan yahay adiguna biidni illaahi tacaala wanaag baa lagu rajaynayaa haddii saaxiibkaagu wuxuu yahayna waxaa dhici karta saaxiibkaasi inuu ku sababo xumaan qur-aanka alle wuxuu inooga warramay waxaa weeyaan dad markaasi ka murugaysan saaxiibo xuna markaa ay la saaxiibeen waywma yacadu aalimu calaa yadayh yaquulu yaa laytani ittakhadtu maca arasuuli sabiila yaa waylata laytanii lam atakid fulana khaliila laqad adalanii can dikri bacda id ja'anii wakana ashayطaanu lilinsani khaduula marka xilligaasi qofkaasi nadaamo waxba u tari mayso nadaamadu waxay wax taraysaa qofku intuu nool yahay oo isdabaqabasho markaasuu leh wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam alrajulu calى diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku waxay isku diin yihiin saaxiibkiis bal qof kasta ha iska eego cidda uu saaxiibka dhiganayo saaxiibka hadduu yahay saaxiib wanaagsan adiguna in sha allahu tacaala waad wanaagsanaanaysaa saaxiibku hadduu yahay mid xun adiguna waxaa weeyaan khatar baad ku sugantah abu sulaymaan alkhaaabi raximah اllahu tacaala xadiidkaa markuu fasiraya wuxuu odhanayaa laa tukhaalil ilaa man radita diinahu waamaanatah saaxiib ha ka dhigan ilaa qofaa diintiisa iyo amaanadiisa raalli ka tahay mooyaane fainaka idaa khaalaltahu qaadaka ilaa diinihi wa madhabih haddii aad la saaxiibto wuxuu ku hogaaminayaa diintiisa iyo madhabkiisa dad fara badan waxaa lumiyey saaxiib xun baa lumiyey dad badan waxaa diinta garamariyey waxaa weeyaan saaxiib xun wuxuu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam tusaale qiimo badan oo markaa nebigu inoogu tusaalaynayo saaxiibka wanaagsan iyo saaxiibka xun waxaa weeyaan tusaalahooda saaxiibka wanaagsan nebigu wuxuu inoogu miithaaliyey nin cadar wareejinaya nin cadar iibinaya ninkaa cadarka iibinaya inuu ku siiyo iyo inaad ka iibsato iyo inaad caraf udgoon ka hesho saddexdaa mid weeyaan kaasi waa saaxiibka wanaagsan buu la mithaal yahay saaxiibka xunna wuxuu la mithaal yahay nin markaa bir tumaya oo markaasi dabkii ololayo oo dhimbilihii markaa ay soo dulduulayaan kaasuu la mid yahay kaa haddii aad la fadhiisato wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ima an yuxriqa hiyaabak wa ima an tajida minhu riixan khabiisa dharka inuu kaa gubo ama markaasi inaad urqurmuun ka hesho labadaa mid weeye saaxiibkii wanaagsanaa wanaag iyo khayr ayuu markaasi kuu sheegayaa meelaha wanaagga lagu hayuu kuu jiidaya oo ku geynaya laakiin saaxiibka xun wuxuu ku geynayaa meelaha xumaanta lagu hayo meelaha munkarka lagu hayo meelaha markaasi lagaga sheekaynayo waxyaalaha aan ficnayn ayuu ku geynaya marka qofku waa inuu doortaa saaxiib wanaagsan lanna qofkii waxaa weeyaan saaxiib ka maari mayo insaanka waxaa insaan loogu magacaabay sida culimada qaar ay leeyihiin liannahu yaxtaaju ilaa uns wehel buu u baahan yahy ciduu la sheekaysto u baahan yahy marka cidda la sheekaysanayso ood la saaxiibayso ood israacaysa waa inuu yahay qof markaasi diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad ku kalsoontahay waa inuu yahay waxyaalaha ka qayb qaadanaya naftu inay toosto hagaagto oo markaasi wanaaggii ay ku toosnaato waxaa ka mid ah adducaa qofka ilahay inuu baryo culimmaduna waxay yidhaahdeen waa miftaaxu zakaati nafsi waa furaha naftu markaasi ay ku tahirmayso weeyaan miftaaxu khayrin weeyaan ducadu khayr oo dhan ayadaa fura u ah sida markaa ibnu taymiya raximah allahu tacaala uu sheegay nabigu calayhi salatu salam ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha ilaahu sii naftayda alla kacabsigeeda ilaahu naftayda tahir waxaa weeye anta khayru man zakaaha mid wax tahira adaa ugu wanaagsan ilaahu naftayda tahir marka qofku ilaahay waa inuu ka baryaa inuu naftiisa tahiro haduusan ilaahay ku tahirin adugu awood ooma lihid inaad naftaada tahirto si kastoo adigu aad u dadaasho haduusan ilaahay ku tahirin adigu ma awoodi karaysid qaala subxaanah alam tara ila aladiina yuzakuuna anfusahum bal illaahu yuzakii man yashaa bal illaahu yuzakii man yashaa waxaa weeye ilaah baa markaas cidduu doono tahira marka ilaahay weydiiso oo ilaahay ka bari waxaa weeye naftaada inuu tahiro oo wanaaga ku waafajiyo oo khayrka markaa uu ku tuso ilahay weydiiso mutarif ibnu cabdillaahi yani waxa ninkii caabidka ahaa wuxuu odhanayaa waxaan isweydiiyey khayrka waxa kulminaya ayaan isweydiiyey khayrkii markaan eegay khayrka wuu fara batay waxaa ii muuqatay khayrkaa faraha badan leh waxa weeyaan ilaahay gacantiisa ayuu ku jiraa ilahay inuu ku waafajiyo mooyaane adigu awood ooma lihid haddaba sheekh wuxuu leeyahay khayrka ilahay gacantiisa ku jira si kale ku heli maysid ilahay inaad weydiista mooyaane idan marka faidaa jamaacu lkhayri adducaa khayr oo dhan waxaa kulminaya ducadaa kulminaysa ducadu yani fawaaidda laga helayo iyo markaa wanaagyaalka laga helayo aad bay u tiro badan yihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ilaahay inuu jeclaya in wax la weydiisto salu llaha min fadlih fa ina allaha yuxibu an yus'al ilaahay weydiista fadligiisa iyo galladiisa maxaa yeelay ilahay wuxuu jecelyahay in wax la weydiisto ilahay in la weydiisto ayuu jecelyahay bal ilahay waa u caroodaa qofkan wax weydiisan man lam yas'al illaha yaqdab calayh qofkan ilaahay wax weydiisanin ilahay waa u caroodaa fawaaidda waxaa ka mid a ducada iyo markaasi qofku ilahay inuu baryo in markaasi laabso qof markaasi uu ka helaya inshiraax inuu inshiraaxu sadri inuu ka helayo qofkii in lagaga faydayo kurbadii haysatay in kamigii iyo murugadii haysatay qofka lagaga faydayo ninka shaacirka wuxuu yidhi wainii laadcu llaha walamru dayiqun calaya famaa yanfaku an yatafaraja waruba fatan daaqat calayhi wujuuhuhu asaaba lahu fii dacwati illahi makhraja yani ilahay waan baryayaa buu leh iyadoo arrinku igu culus yahay oo arrinku igu adag yahay ayaan ilaahay baryaya markaasaa ilaahay iga faydaya wixii ahaye waruba fatan daaqat calayhi wujuuhuhu madanaa qof waxaa weeyaan adduunka cidhiri ku noqday asaaba lahu fii dacwati illahi makhrajan oo ilaahay baryadiisa sababkeeda ku helay makhraj iyo meeluu kaga baxo marka qofku waa inuu ducada badiyaa ducadaasi wuxuu ka faa'iidayaa waxa weeye humuumtii haysatay iyo murugadii haysatay iyo dhibkii haystay ilahay inuu kaga faydo ducadu marna laguma khasaaro yani waxa weeyaan haddaad ilaahay barido marna ku khasaari maysid nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ma jiro qof muslim ah oo ilaahay baryaya waxa uu ku baryaya dembi maahan raxim inuu gooyana maahan labadaa waxaan ahayn bu ilaahay weydiisanayaa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaa acطaahu ixdaa alaa qofka ilaahay baryaa waxa ilaahay uu weydiisanayana uusan ahayn dembi ama raxim la gooyo waxaa weeye ilahay saddex mid buu siiyaa ima an yucajila lahu dacwatahu ilaahay inuu usoo dedejiyo baryadiisi wa ima an yudakhiraha lahu fi laakhira ilaahay inuu u dibdhigo aakhara uu siiyo wa ima an yadfac canhu min asuu'i milahaa iyo ilaahay inuu kaga difaaco waxa weeyaan dhibkii haystay mid lamida ilahay inuu kaga difaaco marka ducadu marna ma dhacayso meel cidla ah imaa in aakhara lagugu dibdhigo aakhara lagu siiyo wixii ilahay aad weydiisatay iyadana ku fiican wa ima in adduunka markaaba farta lagaa saaro wixii ilaahay aad weydiistay inuu ku siiyo wa ima markaasi waxaad ilaahay weydiisanaysay xumaan la mida ilahay markaas inuu kaaga difaaco saxaabadu waxay yidhaahdeen idan nuktir mar hadduu arrinku sidaa yahay haddaba waan badinaynaa mar haddaysan marna aysan dayacmaynin baryada ilaahay aan barinay waxa weeyaan waan badinaynaa marka qofku waa inuu baryada badiyaa oo ilaahay weydiistaa waxa weeyaan waxa markaasi uu doonayo xadiid kale wuxuu tilmaamayaa nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma uu jiro qof ilaahay wax weydiisanaya waxa weeyaan arrin ilaa acطaahu iyaha ilahay wuu siiyaa arrintaas ima cajalaha lahu fi اdunya wa ima dakhalaha lahu fi اlaakhira ma lam yacjal yani ilahay waa u kaydiyaa ama markaasuu siiyaa labadaa mid baa loo siiyaa bishardi laakin waa inuusan degdegin saxaabadu way weydiiyeen waxaan ya rasuula allah wama cajalatuh degdegu muxuu yahay oo goormaa la odhanayaa qofkani waa degdegay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa dacawtu walaa araahu yustijaabu lii ilaahay waan baryey oo ilaahay waan baryey oo ilaahay waan baryey iyadoo markaa lai ajiibayana ma arag marka waxa la doonaya qofku inuus degdegin waxaa weeyaa mar haddii loo sheegay ducadiisu marna inaysan meel cidlaa ku dhacaynin inuu markaa baryada joogteeyo albaabka ilahay garaaciisa inuu badiyo faman akhara qarca albaabi yuushaku an yuftaxa lahu qofka albaabka garaaciisa badiyaa waxaa dhow in laga furo waxaad ilaahay weydiisanayso waxaa weeyaan hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay labaduba ilahay waa isugu mid dadka qaarkood markay arrin weyn ku timaado ayuunba ilahay baryaan bas laakiin waxaa la doonayaa qofku arrin yar iyo arrin weynba maadaama umuurtu ilahay gacantiisa ay ku jiraan inuu markaas ilahay weydiisto caaisha radia allahu canha waxaa laga soo wariyay inay tidhi salu llaha kula shay xata shisc fa ina allaha tacaala low lam yuyasirhu lam yatayasar ilaahay weydiista wax kastaba xataa shisciga shiscigu waa meesha markaasi indhasha kabta markaasi meesha farta laga geliyo halkaas shisci la yidhaahdaa yani halkaaba ha noqotee ilahay weydiista maxaa yeelay taa lafteeda ilahay hadduusan kuu fududaynin ma fududanayso marka waxaa la doonayaa yani qofku inuu ducada badiyo oo in badan ilahay uu ka baryo naftiisa inuu tahiro waxa weeyaan wanaag oo dhan iyo wanaagga uu doonayo ilahay inuu waafajiyo oo u fududeeyo oo markaasi xaqa ku sugo ilahay markaasi waa inuu baryaa waxaan kusoo gabagabaynayaa qofku waa inuu iska ilaaliyaa naftiisu inay cajabiso naftiisu inay cajabiso waa inuu iska ilaaliyaa naftiisa mar kastaba waa inuu tuhumaystaa si kastaoo acmaasha uu badiyo si kastaoo khayrkaaga u bato si kastaoo taacadaada u badato marna naftaada markaasi waa inaadan mahadinin falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu man itaqaa ilahi wuxuu yidhi naftiina ha tahirina maxaa yeelay ilaah baa u aqoon badan midka markaa taqiga ah waxaa laga yaabaa adigoo markaasi naftaada ku xisaabina inay tahay taqiya laga yaaba ilahay agta inay munaafiqa tahay adoo markaasi naftaada xisaabina inay tahay waxa weeyaan daa'ica inay tahay faajira baa dhici karta marka waxaa weeyaan qofku lama doonayo naftiisa inuu tahiro naftiisa markasta inuu cabsado ayaa la doonayaa salafkuna ridwaanullahi calayhim saasay ahaayeen ibn abi mulayka wuxuu odhanayaa adraktu halaaiina min asxaabi nabiyi sala allahu aleyh wasalam kulluhum ykhaafu nifaq calaa nafsihi waxaan soo gaaray soddon ka mida saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid kastoo ka mida saxaabadaasi naftiisa nifaaq buu uga cabsanaya mid kastaba naftiisa nifaaq buu uga cabsanaya xudayfa ibnulyamaan radia allahu canhu nebigu wuxuu u sheegay nimanka munaafiqiinta ayuu baray magacyahooda cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa intuu yimaada wuxuu odhan jiray raggaa laguu sheegay ma ka mid ahay buu odhan jiray waa cumar oo nool isagoo nool baa jannada loogu bishaareeyey wali cumarun fi ljanna wa maca hada yakhaafu calaa nafsihi nifaaq naftiisa ayuu markaasi nifaaq uga cabsanaya marka waxaa la doonayaa qofku naftiisa markaasi inuu u cabsado in markaasi ay isbedesho xataa markaa hadduu qofku wanaag iyo taaca iyo khayr ku sugan yahay waxaa dhici karta markii geeridu soo xaadirto in naftiisu isbedesho wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waina arajul layacmalu bicamali ahli ljanna xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi alkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadul ciyaada biاllah yani qofba markaasi wuxuu samaynayaa camal waxa weeyaan wanaagsan oo markaasi camal janno ah marka ay geeridii ku soo dhowaato ayuu markaa qofku isbedelaya oo wuxuu la imaanayaa acmaashii naarta uu ku mutaysan lahaa marka yani qofku naftiisa waa inuu u cabsadaa dad badanna way ku dhacday waxaa weeyaan in markii nafti iyo geeridii kusoo xaadirtay in markaasi ay gaalnimo iyo kufriyaad markaasi la yimaadeen oo gaalnimadaas marka ay ku dhinteen ilah baan weydiisanaynaa inuu markaasi xaqa inugu sugo wsal allahu wslam calaa nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi ajmaciin أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته